Iyadoo la galay xilli roobaadka, ayaa beeralayda magaalada Beledweyne waxay bilaabeen tabcashada beerahooda. Beerahan ayaa lagu tabcayaa dalagyo kala duwan sida yaanyada, bocorka, galleyda, masagada, sisinta, iyo digirta. Qaar ka mid ah beeralayda magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay tacabkooda beeraha.
sida laga warhayo maadaama xilli roobaadka markaas een, aan ku jirno eh, bisha octoobar eh, beeraleyda badankooda waqtiga xilli roobaadka waxay diyaariyaan dhulkooda ay diyaariyaan waane in badan eh, beeraha way way juudaal duugaan eh, cagafay iska mariyaan dalagyada qaarkood hataa way sii tijaabiyaan Een, aniga ka aanti ahaan een, ah, marka loo fiiriyo dhanka een, ah, een, xilliyada marka xilligan sidan loo soo gaaro waxaan aad iyo aad markaas ugu dadaala ina beeraleyda macnaha tababaro markaas la xiriiro dhul diyaarinta iyo dalaga sida markaas loo tijaabinayo oo si germinationka ina dalaga dhulka intaana lagu dhigin ina la marsiiyo waxa la dhahayo macnaha si germination ayadoo habab kala dugdugan loo isticmaalo dadkana waxaa markaas tababarada macnaha la xiriiro inay beeraha ay iska sii fashtaan oo geeda geedqaad ay sameeyaan kurtumada laga sii qaado een, la diyaariyo dhulkii isagoo nadiif ah si haday u fududaato abuurkiisu ee dadka markaas ee beeraleyda ay sidoo kaleento ay een, ay abuurtaan Ee, intaas waxaa sii dheer ee, sanadkan maadaama oo xilliga oo dheer ay tahay dalagyo badan sida damsigada galeyda digirta ee, dalagyadaas waa la dhigaa Ee, coos sidoo kale waa la dhigaa maadaama ee, nagastii ee, sison xilliga kaleanta ku soo xigo oo markaas jiidaal sii galayo laakiin saddexdan bil dalagyadaasaa markaas la dhigaa waana ku boorin lahayay dadka beeraleyda inay markaas ay aad iyo aad ay u diyaarsadaan maadaama xilli roobaadka lagu jiro cid walba daneyneysana markaas inay dalagyada kala dugduga dhigtaan Ee, waxaa soo jeeda laha beeraleyda markaas dalagyada sida galeyda misigada iyo digirta inay markaas sisinta sidoo kale ay dhigtaan maadaama xilli roobaadka lagu jiro dalagyo waxaa jira markaas ayagana sidoo kale loogu talagalay oo kaashka roob lahaa dalagyada yarka ah oo nolol maalmeedka dadka beeraleyda markaas ay xoogga ay u saaranayaan waana ku mahadsan tahay een, in badan xaawo waxaan ahay mid ka mid ah beeraleyda gobolka hiiraan waxaa lagu jiraa xilliga roobka waxaan falahaynaa beeraha waxaan ku dhigahaynaa dalagyada noocyadooda kala duwan sida galleyda yaanyada qaraha batiiqa bocorka barbarooniga kabsarta salaatada bariiga xawluul adigii baada saxaafadda raadiyo beerlola waa idin salaamay